bismillaah awalan horta guud ahaan sida la wada ogsoon yahay oo caalamka oo dhan la wada og yahay soomaaliya waxaa ka socdo siraac bayna alxaqi waalbaatil waa legdan u dhexeeya xaqa iyo baadilka ayaa ka socda gobollada soomaaliyeed intooda badanna siraacaas waa ka jira gaalo oo madow iyo caddaan isugu jirta qaar murtadiin ah oo magaca islaam sheeganayo iyo kuwa asalka ah ayaa isku habarwacday si ay u tirtiraan ku dhaqanka shareecada islaamka ugu beddelaan booska kitaabka qur'aanka ah iyo sunnaha nabiga sala allahu calayhi wasalam baybol iyo buugag shayaadiin ay qoreen waa sida kuwa ay ku sheegaan dastuurka qabyo qoraallada xeer hoosaadyada waxyaabaha ay ku sheegaan ay ugu beddelaan tii ayaad ahayd bifadli illaahi wa manihi wa karamihi rijaal muslimiin ah ayaa u istaagtay in ay ka hor tagaan oo gacan biran ay ku qabtaan beryahan oo dhan waxaa socday digniino oo gaaladu waaweyn ay bixinayeen qaramada midoobe ay bixinaysa weliba oo la lahaa dhaqdhaqaagiina yareeya oo fiijignaanta badiya oo soo jeeda markii digniinadaas soo baxeen in laga kala cararay oo meeshii nin walba boorsadii ay kabtay kalaxay qaar dhulka hoostiisa gala qaar meesha hadda la sheegayo oo biij viyu u cararay qaar meelo kale u cararay kala cararkaasa beryahan ka jiri habeenkii xalay ahaa ay mujaahidiinta uga daba tagaan meesha la yidhahdo biij viyu arrintaas mahaddeeda waxaa iska leh iyo shukrigeeda allaha tabaaraka wa tacaala cid kaloo leh ma jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkii arrinkaas ku taliyey juhdigood ilaahay ha ka abaalmaryo raggii fuliyey tanfiidka lahaa kuwii shahiiday ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha ku shahiidayn ku shahaado qaatayna shahaadadooda ilaahay ha ka aqbalo marka annagu marka haddii aan nahay odayaasha khaasatan aniga oo ku hadlaya afka golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga anigoo ku hadlaya aad iyo aad waxaan u soo dhoweynayaa camalkaas oo gaaladii wadnaha ka gooyay maanta meel kastoo ay joogaan oo meeshii ay islahaayeen waa ugu dambaysaayoo shabaab ma soo gaari karo oo oo looga dabageeyey camalkaas waa soo dhoweynayaa aad baan uga faraxsanahay farxaddayda ma mid la qiyaasi kara ma aha ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala ilaahay waxaan weydiisanayaa in ilaahay subxaanah wa tacaala mujaahidiintu gacantooda sare uu mariyo murtadiinta iyo gaaladan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jebiyo rucbi iyo argagaxna uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku rido shamligooda iyo jamacoodana ilaahay kala tegsiyo marka waxaan leeyahay marka wiilashiina oo maalin walba ku qorahayo taariikhdo dhiigooda taariikhda ku qorahayo oo u taagan leylan wa nahaaran u fikirahaya gaaladii meelaha ugu dambeeya oo halbowlaha ah ee say ay ugu ugu uga daba tegi lahaayeen u fikirahaya wiilashaas waxay idinkaga baahan yihiin inaad garb iyo gacal u noqotaan adeeryaalo u noqotaan aabbayaal u noqotaan xooyooyin u noqotaan ee maxay ahayd wiilal u noqotaan oo gacal iyo garab u noqotaan booskii nimankii xalay shahiiday inaan booskooda aan buuxino booskoodi booskoodii aan buuxino kuwa hadda fadhiyo fadhiga ka kacaan wax yar baa haray insha allahu tacaala dambooye magaare maxay ahayd doqni calaf ma leh ayay taagan tahay war maxaad ku darsatay kutubka ilaahay maxaad u qabatay baa laisweydiin doonaa talada maanta ay gacanta ku jirtaa inaan indhaha ka daawano ma aha fadhiga ka kaca ee aan garab iyo gacal u noqono kuwa sukuurta ku jiro aan garab istaagno kuwa shahiiday booskooda aan buuxino kuwa dhaawacmay booskooda aan buuxino aan fadhiga ka kacno intaasaan leeyahay adduun iyo akhran waa idin anficaysa